ururada haweenka ka dhisan degmada kismaayo ayaa kaalin weyn ka qaata wacyigelinta bulshada gaar ahaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka dhaca iyo wacyigelinta la xiriirta nabadeynta gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadanka teela oo ka warbixisay doorka haweenku ka qaataan nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka ayaa sheegtay inka haween ahaan ay xaliyeen khilaafyo badan oo bulshada dhexdeeda ka dhici jiray taas oo xoojisay nabadda kismaayo ka jirta hadda way soo dhammaadeen xaafadaha xaafado kalean bilaabi doonaa insha allah khilaafka magaalada ka jiro inaan dhammayno maadaama dowlad goboleedka jubbaland ay tahay dib heshiisiin ama deegaano nabadeed ay tahay oo madaxweynaha jubbaland inta badan inta kasta uu ka shaqeeyaa uu nabadda ka shaqeeya annagana waxaan rabna aan nabadda ka shaqeyno dhammaan haweenka ay iswada gacan saaraan heshiiyaan khilaafyada iska dhammaadaan dadka dhammaan aan tirayan bixinno oo aan ka dhigno dad walaalaha dhammaantood deegaanada hadday daaq tahay hadday tahay cawaraab hadday tahay hadday magaalada xaafadaha gudaheeda tahay inaan wada dhammaystirno barnaamijkaas cid kastoo cidnaga caawin karto oo nalaga shaqayn karto barnaamijkaasna aan garabsanno oon u yeerno dhan shaqadaasaan qabsanay naga naga aqbala waan sii wadaynaa intaan ma joojinayna insha allah meel kastoon wax ku tuhunsanana waan tegaynaa ilaa meelaha la isku soo qaxay fatahaadaha iyo abaaraha ay ka dhaceen waxaan rabnaa inaan ka shaqayno oon gaarsiino barnaamijka risaalada nabadda inaan gaarsiino maadaama madaxweynaheena uu yahay aabaha nabadda uu yahay annagana waxaan rabnaa inaan noqono hooyooyinka nabadda inaan noqono gabdhaha wayna la shaqeeyaan waxay ka mid yihiin maamulka xaafadaha ay ka mid yihiin khilaafkana khilaaf soo jireed buu ahaa in badan la iskula ayaga kasoo dhexeeyey buu ahaa annagana waxaana gabdhihii noo lala shaqaynayanahay maadaama aan guddoomiyaha haweenka guddoomiyihii degmada iyo dhammaan communitygii ee ka jira meesha aan wada shaqaynayno waan u kuurgalnay barnaamijkan barnaamijyo badan aan u kuurgalnaa jira oo noocaasa oo ka soo bilowdo qoyska hooye iyo odageeda ka bilowdo deriska ka bilowdo ee xaafad xaafad ka bilowdo saasaan barnaamijyada ku xalinaa marka saasaan u dhexgalnay oon u ogaanay markaan raadinay oo barnaamijka aan waan soo ogaanay barnaamijkii waxaan keennay goobihii aan ka shaqaynayaan keennay ee cidda naga caawin karto dee shirarka iyo gabdhaha markaan la hadlayso waxay u baahan yihin biyo iyo shaha in loo shubo oo xogta labada ogaado in transportation laga bixiyo ama basraaca laga bixiyo markay ku imaanayaan barnaamijkaas saasoo ah saasaan ku haweenka ayaa ah kuwa had iyo jeer kaalin firfircoon ku dhexlay bulshada kana qayb qaata wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan